وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته sidaasi aada maqasheen walaalayaal waxaa kelimaadaynu iska odhan doonaa mawduucaasi magaciisu uu yahay tusaalayaal aynu ka soo qaadanayno noloshii ay ku noolaayeen dumarkii saxaabiyaadka ahaa ee soo gaadhay nebi maxamed caleyhi afdal salaatu watasliim la kulmay iyagoo rumaysan nebi maxamed iimaankaasina ku dhintoo ilaahay subxaana watacaala uu ku oofsaday waxaa markaa tusaalayaashaasi ay noqon doonaan sidaasi aada maqasheen qaarkood waxay noo sawiri doonaan cibaadadoodu sida ay ahayd qaarkood waxay noo sawiri doonaan camalkooda iyo cilmigoodu sida uu ahaa sababta aynu u dooranay hordhac ahaan mawduucan inaynu ka hadalno waxay tahay qof kastoo muslim oo akriya ama dhegeysta ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa iyo axaadiisa rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa u muuqanaysa in badanna dhegihiisa kusoo dhacaysa fadliga ay lahaayeen saxaabada rasuulku rag iyo dumarba waxaa fadli ugu filan in ilaahay subxaana watacaala uu ka raalli noqday jannana uu ballan qaaday iyagoo adduunyada dusheeda maraya qaala tacaala waasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar wاladiina اtabacuuhm bإxsaani radia allahu canhum waraduu canh kuwii islaamka u dheereeyey ee u horeeyey waa muhaajiriintii ilaahay daraaddii u qaxay iyo ansaartii u gargaaray nebi maxamed ee madiine ku soo dhoweeyey oo labadii qayboodoo saxaabadu ay ka koobnaayeene waxaa rabbigeen subxaana watacaala uu leeyahay iyo kuwa iyaga wanaag ku raacaba ee ku daydaba ilaahay raalli ayuu ka noqday manaa maxaad u malaynaysaa waa darajo intee leeg adigoo adduunyada dusheeda maraaya in fariinta noocan oo keliya ay ku soo gaadho o lagu yidhaahdo ilaahay baa kaa raalli noqday ilaahayna subxaana watacaala iyagu raalli bay ka noqdeen ilaahay xukunkiisay raalli ku noqdeen ilaahay qadarkiisa ayay raalli ku noqdeen allah subxaana watacaala hortii waxay ka heli doonaan yowma alqiyaama abaalmarin ay raalli ku noqdaan ilaahay baa subxaana watacaala wuxuu tilmaamay dhammaantoodba kuwii islaamay maka furashadeeda ka hor ee xoolahooda ilaahay daraaddii u bixiyey iyo kuwii maka furashadeeda kadib islaamayba inuu janno u ballan qaaday waxaa ilaahay uhi wakullan wacada allahu alxusnaa dhammaantoodba saxaabada ilaahay waxa u ballan qaaday ta wanaagga badan oo aljanna ilaahay subxaana watacaala mar kale waa ammaanay rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabada oo waxaa rabbigeenu yihi muxamedun rasuulu اllah waaladiina macahu ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum taraahum rubkacan sujada yabtaguuna fadla min allahi wa ridwaana muxamed waa rasuulkii ilaahay kuwa nebi maxamed maciise ee la jira ee saxaabada ahina waa kuwa gaalada iyo cidda ilaahay ka kufriday ku ad adag iyaga dhexdoodana waa isu naxariistaan ilaahay subxaana watacaala waxa uu sifaynayaa camalkoodii waxaa rabbigeenu leeyay waxaad arkaysaa iyagoo ilaahay u rukuucsan iyagoo ilaahay u sujuudsan rukuucda iyo sujuudda cidna ammaan iyo ajar iyo abaal kaga dooni maayaan yabtaguuna fadla min allahi wa ridwaana ilaahay subxaana watacaala fadligiisay doonayaan iyo raalli ahaanshihi jiilka ama qoladaasi saxaabada markaa magacoodu u ahaa nabiyuna nabiyuna moxamed sala allahu alayh wasalam oo ah rasuulu hadihi dacwa wa mubaliguha alawal waxa uu uga marakacay axaadiis fara badan khayr iyo wanaag inay ku tilmaanaayeen taasoo qof kasta oo muslima ugu baaqaysa inuu iyaga ku daydo oo diin uu ka dhigtay intii iyaga diin u ahayd tusaale ahaan wuxuu uhi nabiyuna moxamed sala allahu alayh wasalam isagoo saxaabada ka hadlaaya khayru nnaasi qarnii dadka ilaahay subxaana watacaala uu abuuray waxaa u khayr badan gaar ahaan ummadda nebi maxamed kuwa waktigayga jooga bu uhi nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ee qarnigaygan soo gaadhay haddaad eegto taariikhda dib aad u raacdo oo nolol maalmeedkii saxaabadu ay soo mareen dib aad u jalleecdana waxaa kuu muuqanaysa waaqicaasi iyo taariikhda ay ku noolaayeen lafteedu inay uga markhaati kacday wanaag waxaa ugu filan saxaabada yacni shahaada iyo marag runa in ilaahay subxaanahu watacaala dhulka uu dhiibay wacada allahu aladiina aamanuu minkum waladiina wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastaklifanahum fi اlard walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum ilaahay wuxuu u ballan qaaday dadka la yimaada iimaan iyo camal saalixa inuu iyaga dhulka u dhiibi doono diintooda siday doonayaan inay ugu dhaqmaanna uu suurto gelin doono ilaahay subxaana watacaala ballanqaadka noocaasiya ciddii u horreysay ee uu u dhabeeyey uu u xaqiijiyey waxay ahayn saxaabada saxaabadu ridwaan ullahi calayhim cadowgoodii bay muquuniyeenay ka adkaadeen iyadoo tiradoodu ay yar tahay hubkooduna uu liito taasi markaa waa marag ilaahay uu furay inay ahaayeen ahlu iimaan wa ahlu camalin saalix dad iimaan iyo camal saalixa la yimi inay ahaayeen waayo dadka xun ama ay wax ka si yihiin muslimiinba ha noqdaane ilaahay nasriga ma siiyo guushana kama dhiga mid iyaga la socota camalkoodana ilaahay ma hagaajiyo waxaana inoogu daliila qowlka rabbigeen uu yidhi ina allaha laa yuslixu camala almufsidiin dadka haddii fasaad uu ku jiro qalbigooda ama camalkooda ama hadalkooda muuminiinba ha noqdaane weligood cadowgooda kama guulaysan karaan ina allaha laa yuslixu camala almufsidiin ilaahay subxaanahu watacaala walaalayaal saxaabada wanaagoodii si walba waa u muujiyey xataa kuwii cadowga u ahaa ayaa ka markhaati kacay inay saxaabadu ahaayeen dad aada u wanaagsan imaamu maalik raximah allahu tacaala waxa uu yidhi waxay soo gaadhay qoladii kiristaanka la odhan jiray markii saxaabadu ay gaadheen dhulkii ay ka talin jireen ee ardu shaam ama bilaadkii waddankii shaam la odhan jiray ay qabsadeen saxaabadu ayaa qoladii kiristaanka ahayd ee dhulka haysan jirtay markay saxaabada arkeen waxay yidhaahdeen wallahi lahaa-ulaa'i khayrun min alxawaariyiina fima balagana wallahi kuwan ayaa ka khayr badan markaanu camalkoodii aragnay hadalkoodiina aanu maqalnay alxawaariyuun oo ah saxaabadii nebi ciise kuwanaa ka wanaagsan bay yidhaahdeen islaamku ciziga iyo sharafta iyo koraynta iyo inuu noqdo mid ummadaha oo dhan hoggaamiya waxa uu ku gaadhay bifadli illaahi uma bihaa-ulaa'i asaxaaba ilaahay fadligiisa iyo rabbi subxaana wa tacaala doonistiisa ayuu islaamku sarraynta iyo cizada iyo sharafta uu ku helay ilaahayna subxaana wa tacaala arrintaa wuxuu sabab uga dhigay wanaaggii saxaabada waa kii lahaa shaacirku fama alcizu lilislaami ilaa bidillihim wama almajdu ilaa maa banawhu fashuyida islaamku ciziga harhkoodii ayuu ku gaadhay sharaftuna waa tii saxaabadu ay dhiseen oo sharaf aan tooda ahayni ma jirto maadaama saxaabadu walaalayaal khayrka iyo wanaagga ay lahaayeen ilaahayna subxaana wa tacaala sidaasi u ammaanay nebi maxamedna uga markhaati kacay inay yihiin kuwa ummadda u khayr badan ummadda ciddii aan saxaabo ahayne saxaabada ka dambaysay rag iyo dumarba waxaa la gudboon inay xidhiidh la yeeshaan noloshii saxaabada oo ceelkaa saafiga ah oo ah saxaabatu rasuulillaah had iyo jeeraale ay noqdaan kuwo ka cabba oo baddaasi saxaabada ee qiimaha badnayd weelkooda ka darsada haddii sidaa ummaddu ay samayso ayaa sharaftaa saxaabadu ay heleen ummaddu ay wax ka heli kartaa baynu odhan karnaa sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala muu ammaanin saxaabada oo qudha ee wuxuu ammaanay ciddii saxaabada wanaagga kaga dayata waaladiina tabacuuhum biixsaan kuwa wanaag ku raaca saxaabada ee ku dayda ilaahay inuu ka raali noqday ayaa aayaddaasi uu ku tilmaamo ilaahay subxaana wa tacaala dadka wanaagsan guud ahaan wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadi kuwa ilaahay hanuuniyey adiguna ku daya markaasaad hanuuni doontahay waxaa shaki la-aana saxaabadu halkii loo socday inay gaadheen waxa ilaahay subxaana watacaala laga doonayo waxa u sarreeya u wanaagsani waa aljanna aayaadkaasi aynu akrinayna waxa ay tilmaameen saxaabadu jannadii inay gaadheen marka waddadaasi ay mareen inay tahay waddadii jannada lagu gelaayey ayaa taasina ay tilmaamaysaa qof kastoo markaa caaqiloo naftiisa khayr iyo wanaag la doonaya waddadooda inuu maro ayaa waajib ku ah si uu u gaadho wanaaggaasi ay gaadheen saxaabadu rag iyo dumarba maadaama ay lahaayeen walaalayaal hase ahaatee muxaadarada dadka dhegaysanaya ay dumar u badan yihiin waxa insha allahu tacaala aynu tusaalayaal ka soo qaadan doonaa noloshii dumarkii saxaabada tusaalayaashaasi iyo qisooyinkaa taariikhiga ah ujeeddada aynu u sheegaynaa maaha si ay u noqoto sheeko waxoogay lagu laab qabowsado oo waktiga laysku dhaafiyo tusaalayaashan waxaynu u sheegaynaa litakuna cibratan lilmuctabiraat wa qudwatan lilsaalixaat si ay ugu cibo qaataan dumarka muslimaadka ahi dumarkaasi saxaabada ee taariikhdooda aynu wax ka tilmaami doonana ay uga dhigtaan qudwa kuwa ay ku dayanayaan ee raadkooda ay gurayaan waxaynu ku bilaabi doonaa suwar wa namaadij min cibaadatihinna lirabbihinna subxaana wa tacaala maadaama ay tahay walaalayaal ujeeddada ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha u abuuray inay caabudaan sida rabbu yihi wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun bal si aynu kor ugu qaadno qadarka cibaadadeenna bal si aynu iimaankeenna u ziyaadinno ayaa waxa aynu soo qaadan doonaa tusaalayaal iimaan inoo kordhiya inaguna dhiiri geliya cibaadada ku sabirkeeda iyo kordhinteeda kuwaasoo aynu ka soo qaadan doonno dumarkii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim waxaa shaki la-aana cibaadadu inay tahay manaatu alfalaaxi waalnajaax fi daarayn labada daaro tan adduunyo tan aakhiraba qofka liibaantiisa iyo noloshiisa wanaagsani waxay u rahman tahay oo ay ku xidhan tahay cibaadada waa shaki la-aantaasi ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu waacbuduu rabbakum wafcaluu lkhayra lacalakum tuflixuun bal falaaxa oo a liibaanta wixii aad doonaysa inaad hesho wixii aad ka baqanayso aad dhibsanaysana inaad ka badbaado bal sida ilaahay cibaadada uu ugu xidhay u fiirso waxaa rabbigeenu yidhi muuminiintaay ilaahay u rukuuca oo u sujuuda oo rabbigiin caabuda oo khayrka sameeya lacalakum tuflixuun markaasi ayaad guul iyo liibaan aad gaadhi doontaan gabadha muslimadda ahi xagga cibaadada waxa ay kala mid tahay ninka ayay kala mid tahay sidaasi awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala cibaadaadka ragga uu ku waajibiyey ayaa dumarkana uu ku waajibiyey wixii labada qolo qolo loo gaar yeelay mooyaane waxaa ilaahay uhi isagoo dumarka la hadlaaya wa aqimna asalaata wa aatiina azakaata wa aticna allaha warasuulah dumarow salaada ooga oo sakada bixiya oo ilaahay ka amar qaata oo u hoggaansama oo nebi maxamed calayhi afdalu salaati wa tasliim adeeca markaasaad jannada geli doontaan khitaabka ilaahiga dhawaaqa xagga ilaahay ka soo fulay ee ilaahay subxaana wa tacaala u dhawaaqay dumarka waxaa si dhaba u ugu hoggaansamay dumarkii saxaabada tusaalayaal aada u sarreeya ayay ummadda uga tegeen baynu odhan karnaa baabka cibaadada marka laga hadlaayo ilaahay cibaadadiisa iyo ilaahay jacaylkiisa ma jirin shay islaamka iyo diinta iyo iimaanka ka qaalisani dumarkaa saxaabiyaadka agtooda shayga ugu qaalisan waxay u arkayeen islaamnimada iyo iimaanka wax ilaahay in la raalligeliye ka sarreeya inaanu jirin ayay yaqiinsanaayeen oo aaminsanaayeen sidaasi awgeed umu sulaym gabadhii la odhan jiray waxay ahayd min asaxaabiyaat anas binu malik saxaabiga la idhaha axaadiisa laga soo wariyo hooyadii weeyi markii dambena waxay noqotay imra'atu abi talxa sida imaamu dahabi raximahullah uu ku tilmaamay kitaabkiisa siyaru aclaami nubala waxaa dhacday inay islaamtay iyadoo ninkeedii maalik uu maqan yahay markuu yimi ayaa waxa uu ku uhi asabawti miyaad iska nacday diintii iyo dhaqankii aabbayaasha iyo dadkeennii hore waxay tidhi maa sabawtu walaakinii aamantu ilaahay baan rumeeyey bay tidhi subxaana wa tacaala inankeeda yara anas oo yar da-diisu ay yar tahay oo naaskaba jaqa ayaa waxay carabkiiyo afka ugu ridaysay inuu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah markaasaa ninkeedii oo gaala ayaa wuxuu ku lahaa laa tufsid calaya ibnii inankayga yar hayga kharibin waxaa dhacday inuu dhintay ninkeedii maalik iyadoo inankaa yare anas bnu maalik haysato oo nuujisa waxay ilaahay subxaana wa tacaala ballan kula gashay inaanay nin kala guursan ilaa anas ibnu maalik uu weynaado aanasna inaanay naaska ka dayn ilaa isagu iskii naaska uu isaga daayo waxaynu qisadaasi uga soconnaa waxa u yimi umu sulaym ninkii la odhan jiray abu talxa abu talxa markaa uu umu sulaym usoo geed fadhiistay wuxuu ahaa nin gaala oo sanam caabud ah waxa umu sulaym radia allahu canha ay ku tidhi abu talxa adigoo kale ma tihid nin la celiyo macnaa marka raganimadaada iyo dadnimadaada la eego qof qiimale ayaa tahay laakiin anigu waxaan ahay gabadh muslimada adiguna waxaa tahay nin gaala markaa xalaal iima tihid hadallada ay ku tidhi waxaa ka mid ahayd anta wa qawmuka tacbuduun maa yasnacu cabdu bani fulaan walow ushcila calayha annaar laxtaraqat adiga iyo kuwa kula midiiba waxaad caabudaan waxaad ilaahye ku tilmaamaysaan oo uu sameeyey addoonka reer hebel uu gacantiisa ku sameeyey haddii dab lagu qaban lahaana guban lahaa wax qof bani aadam oo addooni uu sameeyey oo haddii dab lagu qabtana gubanayaa mid cibaado mutaystay oo in la caabuda ay habboon tahay maaha bay ujeedaa iyadoo umu sulaym fursadda noocaasiya ka faa'iideynaysa waxa ay ku tidhi abu talxa ma as'aluka nacam fain tuslim fadaaka mahri wamaa as'aluka hayrah haddaad islaamto meher kaleo aan ku weydiinayaa ma jirto guurkaad iisoo bandhigtayna waan kaa aqbalaya fa aslama fakana dalika mahruhaa abu talxa waa islaamay maadaama uu soo islaamo dacwadii ay u bandhigtay uu aqbalayna umu sulaym wax mehero kale ma weydiin wuxuu leeyahay haabit taabiciga la yidhaahdo oo xadiidka warinaya famaa samictu biimra'atin qad kaanat akrama mahran min ummi sulaym weligay maan maqal buu yihi gabadh ka meher wanaagsan nacam kuwanina waa tusaalayaal kale oo iyaguna inoo tilmaamaya dumarkii saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim sida ay u gudan jireen farallada ilaahay subxaana wa tacaala uu saaray ilaahay addoomihiisa waxa uu ka doonay waxa uu jecel yahay farallada sida ilaahay xadiisulqudsiga uu ku yidhi wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtu calay addoonkaygu wuxuu iigu soo dhowaado waxaan u jecelahay wixii aan ku faral yeelay dumarka saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim farallada ilaahay subxaana wa tacaala uu saaray oo salaaduhu ay ka mid yihiin waxay u gudan jireen sida u qiimo badan waxaana ay xil weynna waa iska saari jireen waxay tidhi caaisha radia allahu canha ana nisaءa almu'minaat kuna yusalliina الصubxa maca الnabiyi salى اllahu alيyh wasalam uma yarjicna mutalaficaatin bimuruutihina laa yacrifuhuna axad rawaahu muslim dumarkii saxaabiyaadku waxay ahaayeen salaadaha kala daayo salaada subax ayay rasuulka sala allahu alayh wasalam kala soo qeyb geli jireen iyagoo xijaaban oo asturanoo waxba aanay ka muuqan sida ay u xijaaban yihiin awgeedna cidina ma aanay garan jirin sidaasi ayay leedahay caaisha radia allahu canha waxaa kaloo umu salama ay tidhi oo iyaduna ka mid ah ummahaatu lmu'miniin kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama ida sallam qaama annisaau xiina yaqdii tasliimah rawaahu lbukhaari masaajidka rasuulku sala allahu alayh wasalam qeybta ragga iyo qeybta dumarku may kala xidhnayn dumarkuna salaadda waa ka soo qeyb geli jireen marka rasuulku sala allahu alayh wasalam salaada uu ka baxo ee uu salaamo naqsado inta aanay raggu istaaginayay dumarku kici jireen oo masaajidka ay ka bixi jireen labadaasi xadiisba waxay inoo tilmaamayaan sida farallada ilaahay subxaana wa tacaala uu saaray gaar ahaan salaada ay xil isaga saari jireen dumarkii saxaabadu maanta waxaa laga yaabaa dumarka muslimaadka ah in salaada faralka ah aanay xil weyn iska saarin oo howlaha adduunyo shaqada guriga iyo carruurta kamash ka mashquulkeedu waxaa laga yaabaa salaada inay dhaafiso ama salaada waktigeedii u horreeyey inaanay tukan ama salaad khushuucul oo qalbigu xagga ilaahay u jeeda inaanay tukan ee salaadka gaadhsiisa waxa weeye inay tukadaan laakiin dumarkii saxaabadu sidaasi may ahayn may ahayn dumarka saxaabadu kuwa salaada faralka oo qura ilaaliya ama cibaadaadka kaga gaabsado inta ilaahay uu faral yeelay waxay ahaayeen cibaadada faralkaa kuwa raaciya cibaadaadka sunnaha ah ee ilaahay subxaana wa tacaala ta faralkaa uu raaciyey waxau leeyahay anas dakala الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam yaعni almasjid faإida xabl mamduud bayna asaariyatayn faqaala ma hada alxabl rasuulka salى اllahu alيه wasalam ayaa maalin soo galay masaajidka waxa uu arkay xadhig lagu xidhay labadaasi tiir ee masaajidka inta udhaxaysa waxaa rasuulku yihi isagoo saxaabada la hadlaya xadhiggani waa maxay qaluu hada xablu lizaynab faإida fatrat tacalaqat bih waxaa saxaabadu ay ku yidhahaan xadhigga waxaa meesha ku xidhatay zaynab yani waa saxaabiya min asaxaabiyaat marka ay daasho salaatuleyl bay halkaa ku tukataa habeenkii marka ay daasho ma fadhiisato xadhiggaasi ayay qabsataa oo ay iska laalaadisaa faqaala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam laa xulluu liyusalii axadukum nashaaطah faإida fatara falyaqcud rawahu اlbukhaari rasuulku wuxu yihi xadhiggan hala furo midkiin inta cibaadada sunnaha ah firfircooni uu hayo ha tukado marka uu daalana ha fadhiisto macanaa salaad sunna adoo ku jira haddii aad daasho iska fadhiiso fadhiga ku tuko markaa bal u fiirso dumarkii saxaabada waa taa cibaadada laga celcelinayo waxa ay doonayaan marka ay daalaan inaanay fadhiisan ee taagni ay ku tukadaan oo xadhig ama meel sare ay soo qabsadaan waxaanad aragtaa maanta dumarka muslimaadkaa guud ahaan ciddii ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo naxariistiisa si gaara u siiyey mooyaane ummadda dhexdeedana khayrka laga waayi maaye in cibaadada noocaas oo kale aad ay ugu yar tahay baa muuqata xabsa bintu cumar ibnu alkhadaab oo ka mid ahayd ummahaatu lmu'miniin ayaa rasuulku sala allahu alayh wasalam uu talaaqay waxaa rasuulka u timi ergo xagga ilaahay ka socota oo arrinta xabso kala hadlaysa ergadaasi may ahayn bani aadam waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diro hawsha muhimkaa u xil saaray malaku jibriil malaku jibriil baa u yimi nebi maxamed sala allahu alayh wasalam oo ku yidhi raajic xabsa fa inahaa sawaamatun qawaama xabso soo celi waayo limaada xabsa ma gabadh waxa weeyaan ninkeeda u roon baa ma carruurteeday u roon tahay miyay lexe jeclo badan tahay maxay tahay sababta ilaahay subxaana wa tacaala ergadan uu soo diray arrimaha adduunye oo dhan maaha fa inahaa sawaamatun qawaama waa gabadh soon badan oo taagni badan in badan bay habeenkii saacadihiisa wax ka mid a ilaahay subxaana wa tacaala isu taagtaa oo ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii ay u tukataa wuxuu leeyahy qaasim ibnu maxamed ibnu abi bakrin marka subixii aan kala haayo ee suuqa aan kusii socdo waxa aan sii mari jiray guriga caaisha marka caaisha radia allahu canha edda ayay u ahayd qaasim oo walaalkeed ayaa dhalay waan sii salaami jiray buu yidhi dabeetana maalin ayaan ku kalahay fa idaa hiya qaa'imatun tusabbix wa taqra' waxaan la kulmaan gurigii ugu tegay iyadoo taagan oo qur-aan akriyaysaoo salaad sunnaa ku jirta waxay akriyeysay famana allahu calayna wawaqaana cadaaba asamuum aayaddaa qur-aankaa oo ilaahay subxaana wa tacaala ahluljannaha markii jannadii iyo naciimkeedii ay arkeen farxad awgeed hadalkii ay yidhaahdeen ilaahay uu kaga warramay ilaahay baa subxaana wa tacaala nicmadana siiyey bay yidhaahdeen oo naga badbaadiye cadaabka daran iyadoo ilaahay baryaysa oo ooyeysa oo aayaddaa ku celcelinaysa wuxuu leey waa anag istaagay si aan u sugo bal inta salaada ay ka baxayso sidaan u taagnaa ayaan daalay fadahabtu ila asuuq lixaajati waan iska dhaafo suuqa ayaan tegey si aan dantii aan ka lahaan uga soo qabsado uma rajactu faidaa hiya qaa'imatun kamaa hiya tusallii wa tabki suuqii baan u dhaadhacay oo dantaydii aan ka soo qabsaday waan ku soo noqday mise waaba iyadii oo sidii u taagan oo sidii u tukanaysa oo qur-aankii akhriyeysa oo khushuucsan oo ilaahay daraaddii u ooyey sidaas ayaa cibaadada dumarka saxaabiyaadku ay ahayd xagga soomka haddii aynu eegno soomka waajibka ee faralka ah hadalkiisa daaye soomka sunnaha ah bal sida ay ugu dadaali jireen oo naftooda daaye carruurtooda ay ugula dadaali jireen tusaaleyna tusinaya ayaynu soo qaadanaynaa rabiic bintu mucawad waxay tihi kunnaa nasuumu ee yowma caashuraa maalinta yowma caashuraa la yidhaahdo waa maalinta tobnaad ee bisha muxaram waanu soomi jirnay wa nusawimu sibyaanana asigaar carruurtiyada yaryarna waanu soomsiin jirnay wanajcalu lahum allucbata min alcihn waxaan u samayn jirnay wax yaroo ay ku ciyaaraan qori yar oo maro yaryar lagu duuduubay oo xaablaha yaryar ay ku ciyaaraan faidaa bakaa axadum cala aطacaami acطaynaa waa ilmo yaroo la soomsiiyey marka gaajada xanuunkeedu uu taabto waa ooyaya shakilaan markay ooyaan baanu si ay u ilaabaan gaajada aanu siin jirnay lucbadaa yar si ay ugu ciyaaraan xataa yakuuna cinda alistaar sidaasaanu u soomanaan jirnay carruurta iyada yaryarna soomka aan ugu tababari jirnay ilaa waktiga afurka laga gaadhayo bukhaari baa xadiidka warinaya taasina waxay tusinaysaa baabka soomka siday ugu horumareen umulaiman saxaabiyaddii la odhan jiray umulaiman kaanat saxaabiya jaliila rasuulka ayaa qadarin jiray calayha afdal asalaatu watasliim sidaasoo kale waxaa aada u qadarin jiray rasuulku markuu dhintay kadib abubakar iyo cumar waay ka waxay ka soo baxday halkii ay degenayd ilaahay daraaddii ayay u qaxaysaa oo dhulkeedii ay uga tagtay maadaama dhul gaalo uu yahay waxa ay kusii socotaa magaalada madiina wax sahaya haba yaraatee ma sidato waanay sooman tahay maalintuna waa maalin jawigu aada uu u kulul yahay haraad aada u daran ayaa dhulkaa saxaaraa jasiirat alcarab ardulxijaas oo aada u kulul ku haleelay ilaa ay ku dhowaatay haraad daraaddii inay dhimato ilaahay baa subxaana wa tacaala waxa uu ku karaameeyey oo rabbi subxaana wa tacaala uu ku maamuusay biinzaali dalwin min asamaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala samada uga soo dejiyey waadaan waadaan samada ka soo laalaada lama arkayo waadaantaasi cidda haysa waadaantaas soo laalaada ayuunbay aragta ee biyaha fa sharibat famaa catashat bacdaha waadaantaasi ayaa biyo ay ka cabtay maalintaa kadibna waxaa la tilmaama weligeedba inaanay harraadin biyana aanay u baahan waayo biyo xagga ilaahay subxaana watacaala ka yimi oo si gaara iyada loogu soo dejiyey ayay cabtay maadaama ay ahayd mid ilaahay subxaana watacaala daraaddii u haraaday oo ilaahay subxaana watacaala daraaddii u soomanayd soom sunno ah iyadoo weliba safar ku jirta diinteedana iyadoo la baxsanaysa oo ilaahay daraaddii u hijroonaysa xagga sadaqada iyo waxbixinta haddii aynu eegno waxay ahaayeen dumarkii saxaabiyaadku kuwo gacantoodu ay furan tahay dadka masaakiinta ee baahanna u naxariista ilaahay daraaddiina wuxuu bixiya wuxuu tilmaamay ibnu cabbaas radia allahu canhu rasuulku sala allahu calayh wasalam maalin ciida inuu u khudbadeeyey raggii dumarku ragga kuma dhex jirina waa ka dhex baxsanaayeen waxaa markaa rasuulku sala allahu alayh wasalam uu dareemay hadalkiisu dumarka inaanu wada gaadhin oo si fiican aanay u wada maqal uma ata annisaa wa macahu bilaal wuxuu rasuulku si gaara ugu yimi dumarkii iyadoo bilaal uu la socdo fawacabahunna wadakarahunna rasuulku dumarkii buu waaniyey maalintaa ciiddaa waxa uu kula hadlay hadal quluubtooda jilciya aakhira ayuu xusuusiyey iyo geerida iyo qabriga iyo xisaabta iyo jannada iyo naarta wa amarahunna bisadaqa wuxuu rasuulku amray dumarkii inay sadaqad la baxaan fara'aytuhunna yuhwiina biaydiihinna yaqdifnahu fii hawbi bilaal dumarkii mid waliba wixii ay haysay bay ilaahay daraaddii u bixisay bilaal baa goglay go-iisii gabadh weliba gacanteeday ku foorariisay go-ah gabadhba waxay ku tuurtaba waxaa axaadiidka qaarkeed ku timi fa yulqiina alfatakh waalkhawaatiim fii tawbi bilaal bukhaari baa warinaya markuu rasuulku yihi ilaahay daraaddii waxula baxa oo rasuulku sala allahu alayh wasalam uu yidhi yaa macshara annisaa tasadaqna fa inii ra'aytukuna akara ahli nnaar dumarow ilaahay daraaddii waxula baxa waayo waxaan arkay inaad ahlu naarka ugu badan tihiin marka wuxuu rasuulku u tilmaamay waxyaabaha naarta lagaga badbaadayo sadaqaddu inay ka mid tahay dumarkii wixii ay hayeen wixii u qaalisanaabay ilaahay daraaddii u bixiyeen shuuliyadii iyo silisyadii iyo weesaaqyadii ayay bixiyeen caaisha radia allahu canha umu lmu'miniin qudwa iyo mid lagu daydo ayay u tahay dumarka muslimaadka bal iyaduna sidaa waxu bixin jirtay bale dirham shilin lacagii marka uu soo galo ilaahay daraaddii bay u bixin jirtay weliba way wanaajin jirtay shilinkaas shilinka oo uskag leh ama wax aan wanaagsanayn ay ka soo urayaan may bixin jirin inta ay maydho ay nadiifiso oo wax udgoonna weliba ay mariso si qofka ay siisay aanu u dhibsan ayay ilaahay subxaana watacaala daraaddii ay u bixin jirtay marka la dhaha maxaad ka maydhaysaa sadaqaa baad u bixinaysaae waxay odhan jirtay inahaa taqacu fii yaddi illaahi qabla an taqaca fii yaddi saa'il ilaahay tamaaniina wa mi'ata alf boqol iyo siddeetan kun oo dirham waa maalin weliba caaisha radia allahu canha ay soomanayd waxay markaa bilowday inay dadka ay u kala qaybiso boqol iyo siddeetankii kun ee dirham shilin shilin gabalka uga gabalku ugamu dhicin markii gabalku uu dumay ee waktigii afurka ay gaadhay ayaa inantii shaqaalaha u ahayd ayaa waxay ku tidhi halummi fitri ii soo dhoween waxaan ku afuro markaasaa waxay u keentay bikhubdin wa zaytin roodhi iyo saliid hadda boqol iyo siddeetan kun oo dirham ayaa maalintaa gacanteeda soo galay fa qaalat lahaa waxa ay ku tidhi yacni wax kale ma haysid miyaa intan mooyaane atilme intaasaan kuu hayaa waxa ay tidhi xoolihii faraha badnaa ee aada qaybisay miyaad inooga reebtid dirham aynu ku afurro waxay tihi oo miyaad ixusuusisid nafteedii ayay ilowday waayo waxa ay doonaysa oo jannada ah iyo ilaahay raalligelintiisa ayaa nafteeda kala weyn sidaa awgeed ayaa waxa uu tilmaamay ibnu zubayr radia allahu canhu wuxuu ihi laba dumara weligay laba ka deeqsisan oo ka sadaqad bixin badan weligay maan arag caaisha bintu abi bakr iyo asmaa oo walaasheed ahayd laakiin hal mid ayay ku kala duwanaayeen oo caaisha radia allahu canha xoolaa intay ururiso ayaa mar iyagoo buuran ay bixin jirtay asmaana radia allahu canha shaygii soo galaba walow haba yaraadee markaasay isdhaafin jirtay sadaqa sadaqadana sidaasi ayay ku ahayn dumarkii saxaabada dumarka muslimaadkii inay kaga daydaan ayay mudan yihiin si ilaahay uu uga raalli noqdo siduu dumarkaa uga raalli noqday xagga haddaynu eegno xuska ilaahay had iyo jaraale dadku adduunyada inta ay joogaan waxay ku jiraan khaflad sheeko adduunyo iyo hawl adduunyo iyo hadal adduunyo ayaa ku fara badan xagga xusuusta qalbigooda iyo xagga hadalkooda iyo dhawaaqooda sa awgeed baa ilaahay subxaana watacaala wuxuu si gaara u ammaanay ragga muuminiinta iyo dumarka muuminaadka ah ee ilaahay subxaana watacaala xuskiisa farabadiya ilaahay qalbiga ka xusa oo carabka ka xusa oo rabbi subxaana watacaala xubnaha iyo jawaarixda ka xusa bal sida ilaahay ay u xusi jireen haddii tusaale aynu ka soo qaadanno waxaa imaamu muslim uu wariyey can ummi lmu'miniina juwayriya bint alxaaris rasuulka sala allahu aleyh wasalam ayaa goor salaad hore ah ka baxay agteeda ama gurigeedii markuu salaadda subax tukaday iyadoo fadhida halkii ay salaada ku tukan jirtay gurigeeda ka mid ahaa uma rajaca bacda an adxa rasuulku goor barqaa ayuu ku soo noqday gurigii wa fii riwaayatin qariiba min nisfi nahaar maalinta kale barhkeedii wakti ku dhow ayuu rasuulku sala allahu alay wasalam uu ku soo noqday gurigii wa hiya jaalisa iyadoo halkii fadhida faqaala ma zilti cala alxaal alatii faaraqtuki calayha wuxuu rasuulku sala allahu alay wasalam uu yidhi sidii aan kaaga tegey xaaladdii aan kaaga tegey ayaad weli ku sugan tahay miya markii salaada subax ay tukatay ilaa barqa kulushi ayay fadhiday halkii ay ku tukatay intaa maxay qabanaysay allah subxaanahu watacaala ayay xusaysay nabiyuna moxamedna calayhi afdal asalaati watasliim waxa uu baray arbaca kalimaat afar kelmadood oo saddex jeer haddii la yidhaahdo dikri aada u fara badan u dhigma subxaana allahi wa bixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatih haddaad intaasuna odhan lahayd buri rasuulku sal alla alay wasalam wixii maanta oo dhan aada akriyeysa baa intaasi ay u dhigan tahay marka tusaalaha waxaynu uga jeednaa bal u fiirsa gabadha ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa waktiga ay siisay salaadii subax ilaa barqadii maanta waa tuma gabadha muslimadda ee xataa hawl adduunyo kale haddaanay u oolin oo hawlihii adduunyadao dhan laga kaafiyey nafteeda ku sabir siin karta halkii salaada subax ay ku tukatay oo fadhihi karta iyadoo wax kale aan qabanahayn wax kalena aan ka sheekaynahayn ee ilaahay un subxaana wa tacaala xusaysa ilaahay subxaana wa tacaala dadka bani aadamka ah waxa dantoodu aanay ku jirin ayuu u diidey waxaana rabbi subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay magaceeda macsiya waxyaabaha in magacoodu yahay macsiya waxaa haddaba macsiyada la yidhaahdo amarka ilaahay in la khilaafo iyo amarka rasuulka sala allahu alay wasalam bal sida ay uga fogaan jireen dumarkii saxaabiyaadku eaynu tusaale usoo qaadanayna waxaa macsiyada la yidhahna wax la fududaysan kara maaha yaraanteeda ha eegin ee allaha aada caasiyayso weynadiisa eeg ogowna xaabada ama qoryaha yaryari marka la ysu keeno ee la farabadiyo dab lagu shido sida cuntada ay u bisleeyaan ayaa macsi macsiyaduna walow haba yaraatee marka ay isbiirsato qofka ay u gubtaa ay u halaagtaa shayga u daran ee dadku ilaahay wejigiisa iyo raaliish raalli ahaanshihiisa inay gaadhaan ka hor istaagaana waa inay ilaahay amarkiisa khilaafaan oo waddadii ilaahay uu yihi mara midaan ahayn ay maraan macsiyada la in laga fogaadaa qiimaha ay leedahay markii ay fahmeen saxaabiyaadku ridwaan ullahi calayhim waxay ahaayeen kuwa aada uga fog inay ilaahay subxaana wa tacaala caasiyaan aada isaga ilaaliya saa ogeed baa caaisha waxay tidhi inakum lan talqaw allaha bishayin khayrin lakum min qilati dunuub iyadoo dumar iyo ragba la hadlaysa o waaninaysa ilaahay kula kulmi maysaan shay idinka khayr badan dembi yaraan adigoon dembi aan lahayn ama dembigaagu uu yar yahay ilaahay inaad la kulanto wax kaaga khayr badani ma jiro xaaladda noocaasiyo aada ku dhimato waxay tidhi faman sarahu an yasbaqa daa'iba almujtahid falyakufa nafsahu can katrati dunuub qofka jeclaada inuu ka dheereeyo xagga khayrka uu uga dheereeyo qofka cibaadada badan naftiisa ha ka ilaaliya dembiga qofka hadday cibaadadiisu badan tahay oo dembigii aanu iska ilaalinahayn waxaa laga yaaba dunuubtaasi cibaadadiisii barakada inay ka qaado bal waxaaba laga yaaba inay sababu noqoto in cibaadadiisiiba ay burto haddii ay macsiya ka dhacdo bani aadam bay ahaayeen sideenoo kale ah waxaase ay kaga duwanaayeen dadkan dambe waxay u degdegi jireen inay ilaahay u toobad keenaan allah subxaana wa tacaala inay usoo noqdaan walow tawbadaasi sababba ha u noqoto inay naftoodu go'do oo ay baxdo tusaale taa waxaa almar'atu alghaamidiya ilaahay bay subxaana wa tacaala caasiday waxay ku dhacday jariimatu zina boolis iyo ciidan iyadoo aanu soo kaxayn ayay rasuulka hortiisa timi iyadoo rasuulka ku leh innii qad danaytu fatahirnii xumaantaasaa iga dhacdae idaahiri anaa xadka igu og toobadkeenkii wuxuu la gaadhay heerka nafteedii ay dhiibtay ee ogolaatay nafteeda in la jaro sidaa awgeed baa markii xadkii lagu oogee la rajmiyey dhagax lagu dilay uu nabiyuna moxamed sala allahu alayh wasalam uu ammaanay uri laqad taabat tawbatan law qusimat bayna sabciina min ahli lmadiina lawasicathum wahal wajadta afdala min an jaadat binafsiha lilahi tacaala markii naftu ay ka baxday baa cumar wuxuu yihi sidaad ugu tukanaysaa rasuulka ilaah gabadha xumaantaa samaysay markaasaa rasuulku wuxuu cumar ugu jawaabay waxay toobad keentay tawbad haddii loo qaybin lahaa toddobaatan ka mida reer madiina deeqi lahayd cumarow miyaad heli kartaa wax ka qiimo badan inay nafteedii ilaahay daraaddii ugu deeqday oo ilaahay daraaddii nafta in looga jaro waxa weyaan ay ogolaatay wakadalika almar'atu almakzuumiya gabadha almakzuumiya la odhan jiray iyaduna waxay ku dhacday waxa weeyaan mukhaalafatu asariqa gacanta ayaa la jaray tuuga ay samaysay awgeed maya odhan nin qoyan biyo iskama dhowro ilaahay baa u toobad keentay subxaana wa tacaala sida caaisha ay tidhi xasuna tawbatuha bacdu markii gacanta la jaray kadiba tuuga gacanta lagu jaray ayaa ilaahay subxaana wa tacaala intaa dabadeed ay u toobad keentay oo ilaahay subxaana wa tacaala ay u soo noqotay marka dumarkii saxaabiyaadku ridwaan ullaahi calayhim dembiga waa iska ilaalin jireen haddii ay dembaabaanna markiiba ilaahay bay xaggiisa usoo noqon jireen waayo dembigu ilahay buu kaa fogeynaya shaydaankana waa ku dhaweynaya tawbaduna xaggii shaydaankaay kaasoo dabaalaysa ay kaa soo celinaysa xaggii ilaahay bay kuusoo celinaysaa haddii iyagu ay tawbad keeni jireen innaga ayaa tawbad uga baahi badan waayo waynu ka dembi badan nahay waxaa tusaalayaal kale aynu ka soo qaadanaynaa siday u ilaalin jireen u ilaashan jireen asturnaanta iyo xijaabka dumarkii saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim wa calayhinna maaha dumarow mid idinka qarsoon xijaabku inuu yahay waajib ilaahay idin saaray sida salaadu ay waajib idinku tahay ayuu xijaabkuna waajib idinku yihi maaha mid u bandhigan dumarka dookooda oo gabadha uula qurux badnaanaada ay xidhanayso ta kalena ay iska daynayso waa waajib ilaahay subxaana wa tacaala dumarka uu saaray sharaftooda iyo qiimahooda ayaana ku jira manzila iyo daraja ayaa xijaabku uu ku leeyahay islaamka dhexdiisa waxaase shaki la-aana inuu xijaabku khilaafsan yahay nafta hawadeeda oo haddii bani aadamka hawadooda la eego iyo dookooda haddii la eego waxa dumarku ay jecel yihiin inay xijaab la-aan ay iska socdaan oo dhar gaagaaban ama mid khafiifa ay xidhaan waa marka aanay shareecadu maamul ahayn oo naftoodu aanay ahayn mid shareecada uhogaansan dooku waa sidaa wiy sidaasi awgeed xijaabka xidhashadiisu waxay u baahan tahay sabir nafta in lagu sabir siiyo wey waayo waxa uu ka mid yahay min almakaari alati xujibat biljanna rasuulkeenu wuxuu inoo sheegay jannada waxaa lagu hareereeyey waxyaaba nafta ay karaahiyeysanayso kuwaasi ayaa xijaabku uu ka mid yahay waxaa loo baahan yahay xijaabka marka aad xidhanayso inaad biniya ku xidhato biniyati taqarub walixtisaab niye a inaad ilaahay ajar kaga doonayso oo aad ilaahay subxaana watacaala janno kaga doonayso oo aad ilaahay ugu dhowaanayso biquwati iimaanin wa sidqin wa yaqiin xijaabkaad xidhanta waa inuu ka dhashay iimaan xoog badan iyo run iyo yaqiin waa inuu ka dhashay bal u fiirsa mawqifkii saxaabiyaadka xijaabku isagoon markii hore mashruuc ahayn oon diinta ka mid ahayn ayuu ilaahay subxaana watacaala soo dejiyey aayaadka qur-aanka xijaabka ka hadlaaya talow maxay yeeleen dumarkii saxaabiyaadku miyay yidhaahdeen haddaan iminka xijaab xidho markiiba nolosha aan bedelo dadka ayla yaabaya miyay yidhaahdeen intaanu xijaab soo talanayno horta waanu dharkii hore aanu iska sii xidhnaanaynaa muddo kadib baanu xidha xidhan doonaa abadan aayaadkaasi markii ay soo degeen sida safiya bintu shayba ay leedahay iyadoo caaisha radia allahu canha ka warinaysa ee raggii ay rasuulka ka maqleen ee guryaha habeennimadii ay kula noqdeen ee dumarkoodii ay u akriyeen subaxnimadii dumarkii waxay soo baxeen iyagoo xijaaban xataa waxa ay bedeleen qaabkii ay u socon jireen ee isruxa iyo isqaadqaadku waxa weeyaan ku jiray ilaahay amarkiisiibay markiiba ay u hoggaansameen subxaana wa tacaala waayo waxay ogaayeen sharaftoodu inay ku jirto sidaas awgeed ba waxay tihi caaisha yarxamu allahu nisaءa almuhaajiraat alwal lama anzla allahu walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina shaqaqna muruutahuna faاkhtamarna bih ilaahay ha u naxariisto dumarkii muhaajiraadka ee hore markii aayaddaasi ay soo degtay maryihii ay haysteen unbay kala ayay dildilaaciyeen oo ay isku toltoleen oo xijaab ay ka samaysteen dabeetana subaxnimadiiba iyagoo xijaaban ayaa guryahoodii ay ka soo baxeen waayo ayatuha alkhtu lmuslima markaad leedahay waan xijaaban doonaa yaa kuu ballan qaaday inaad sii noolaanayso mawt lfaja inuu kugu dhaco miyaanad ka baqanahayn oo xijaab la-aan ilaahay subxana wa tacaala lagu horgeeyo miyaanad arag maalin kastaba dad mawtulqafla uu ku dhacayo oo saacad ka hor isagoo nool oo caafimaad qaba ayaad ogeyd intaa kadibna waxaa ku soo gaadhaya warka dhimashadiisa ama waxaaba laga yaabaa inaad maqasho in la aasayba oo waxa weeyaan uu dhintayba marka sidaasi ayaa dumarka saxaabiyaadku ay ahaayeen asturnaanta siday ugu dadaali jireen tusaaleyna tusinaya rasuulku isagoo raggii la hadlaaya ayaa ragga waxa uu ku yidhi ragow maradiina kuraanta ha ka hoosaysiinina arrinta noocaasiyo cadaab baa ka dhalanaya ummu salama waxay u qaadatay dumarkuna arrintaa inay ku jiraan markaasa waxay tihi kayfa yasnacu nisaa biduyuulihina oo dumarku waayo maradoodii maxay ka yeelayaan qaala yurkiina shibran rasuulku wuxu uhi taakay hoos u dhigayaan taaka ka bilaabanta dhudhanka barhtankiisa ayay hoos u dhigayaan maxay tihi umu salama idan tankashifu aqdaamuhunna rasuulka ilaahw siyaadi waayo lugahooda hoose ayaa muuqan doona haddii sidaa ay sameeyaan waxay ka dadaalaysaa in lugaha dumarku ay muuqdaan qaala fayurkiinahu diraacan walaa yazidna calayh rawahu tirmidi rasuulku wuxu uhi haddaba dhudhun ha kordhiyaanoo dhudhun hoos ha u dhigaan dhudhun ka bilaabma yacni dhudhankaa lugta bartankiisa ka bilaabma xoogga ka bilaabma hoos ha u dhigaan sidaas ayaa marka ay ahaayeen kuwa asturnaanta ugu dadaala waxaa la dhaha ikhtilaadka ragga inay dhex galaan aada iyo aad bay uga fogaayeen had iyo jeraale kuwa ragga ka soocan bay ahaayeen dumarkii saxaabiyaadku ridwaan ullahi calayh masaajidka albaaba gooniya ayay ka soo geli jireen masaajidka marka ay ku tukanayaan ama darsi ay dhegaysanayaan sidaa iminka ragga aada uga soocan tihiin aada uga dambaysaan sidaasoo kale ayay uga soocnaayeen masaajidka marka laga dareerayo sida horeba aynu u tilmaannay marka rasuulku uu salaamo naqsado intaanay raggu kicin ayaa dumarku ay kici jireen maalintii rag iyo dumarku ay mar wada dareereen waa kii rasuulku sala allau alah wasalam u dhawaaqay ee dumarka ku yihi dumarow iska ilaaliya waddada bartankeeda ha marina waxaad idinku leedihin haddaad dumar tihiin waddada hareeraheeda koorayaasha mara markaasaa dumarkii saxaabiyaadku siday ugu hoggaansameen amarkaa rasuulka markii raawigu uu sifeynaya wuxuu yidhi gabadha saxaabiyaddii intaa kadib waxa ay maraysay waddada dhinaceeda waddada dhinaceedana hadda jiraa dhismayaasha ayaa kusoo dhow dhismayaashuna markaa ood iyo qori iyo ayay inta badan ka samaysnaayeen marka maryaha aya ayay ka qabsan jireen oo ay ka jeexi jireen qoryaha iyo oodahaas caaisha radia allahu canha marka ay dawaafayso ee fii beyt illaahi alxaraam ay ku dawaafayso sida bukhaari uu warinayo ragga way ka dhex bixi jirtay maanta xata almasjid alxaraam baad arkaysaa oo dumarkii aanay xishoon ahayn oo ragga ay iska dhex marayaan bal waxaa laga yaaba masjid alxaraam adoo ku tukanaya inaad aragto qofkan kugu xigaa inuu yahay ruux dumaraba intaana loo sheegay le ragga ka dhex baxa innaga waddankeenna haddaad eegto taa hadalkeedaba daa baska waxaad arkaysaa iyadoo kursi iska bannaan yahay ayaa gabadhu kursi laba nin udhexeeya ayay fadhiisanaysa ama kursiga labadaa oo mid uu nin fadhiyo ayaa ka kale iyadu ay fadhiisanaysa inay ragga iska dhawrto oo ay iska ururiso waxa weeyaan uma aragtaba inay diinta ka mid tahay manaha arrinta noocaasi dumarkiio xorriyadda laga qaaday wallaahi uma billaahi uma tallaahi haddaanay sharaftoodu sidaa ku jiri lahayn ilaahay muma sharciyeyen sidaa gabadha sharafteedaa sidaasi ku jirto inay ragga waxa weeyaan sidaasi ay uga socnaato ninka laftiisana waa sidaas oo kale inuu dumarka ajaanibka kee maxaarimtiisa aan ahayn inuu sidaa uga socnaado ayaa sharaftiisu ay ku jirtaa marka ama meel wax lagu dhiganayo ha noqoto ama baska gudihiisa ha noqoto ama dukaamadiiyo meela wax laga iibsanaya ha noqoto ama waddooyinka ha noqoto ama xafladaha iyo aroosyada ha noqoto dumarku waa inay ka socnaadaan ragga oo ikhtilaadka ay iska ilaaliyaan waxaynu iminkana aynu u leexanaynaa xagga cilmiga maadaama muxaadaradani bilowa u tahay dawrada ama siminaarkan cilmiga ee dumarka loogu talagalay bal sidee bay ahayd noloshii saxaabiyaadku xagga cilmiga marka la eego ayaa tusaalayaal muxaadarada aynu ku gebagabayn doono aynu ka soo qaadanaynaa walaalayaal ma jirta diin cilmiga siisay qiimaha diinta islaamku ay siisay darajadiisa ayaa kor ay u qaaday diinta islaamku taasna waxaa caddaynay nusuusta faraha badan dhawaaqii u horreeyey ee samada iyo dhulka isku xidhay oo waxyiga ahaa waxa uu ku bilaabmay iqra' bismi rabbika aladii khalaq qiraa'aduna waxaynu ognahay iyo akrintu inay ka mid tahay waddooyinka cilmiga loo maro kuwa ugu muhiimsan aayado kadib ayaa haddana ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay kitaabada iyo qorista waa wasaa'il lcilm marka waxyigiiba wuxuu ku bilaabmay cilm si dadka loogu muujiyo qiimaha cilmigu uu ku leeyahay diinta islaamka dhexdeeda dadka ilaahay wuxuu ka rabaa inay ilaahay ka baqdaan imisa aayad ilaahay uu nagu faray inaynu ka baqano ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaati ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waltandur nafsu ma qadamat ligad ya ayuha annaasu itaquu rabbakum taqwadu waa maxay waa wixii ilaahay kaa doonay inaad samayso wixii ilaahay kuu diidan inaad ka dheeraato haddaba qof aan garanahayn wixii ilaahay uu ka doonayey siduu u samayn karaa qof aan garanahayn wixii ilaahay u diiday siduu uga fogaan karaa jannaynu doonayna waddadii jannada loo maray haddaanad garanahayn sidee baad janno ku heli kartaa naar baynu ka baqanayno rabnaa inaynu ka badbaadno haddaynaan garanayn waxyaabaha naarta inaynu gallo sababu noqonayo sidee baynu uga fogaan karnaa idan cilmigu waa shay muhiima saa ogeed baa rasuulku wuxu yhi man kharaja fii talabi alcilm kana fii sabiili illahi xataa yarjic rawahu tirmidi qofka u baxa si uu cilmi usoo barto wuxuu noqdaa qof fii sabiili illahi ku jira ilaa uu soo noqonayo cilmiguna waxa uu ka mid yahay labada shay ee diinta islaamka kor u qaaday oo diinta islaamku waxay kor ku noqotay bilxadiid annaasir waalkitaabi alhaadi xadiidkaa hubka loogu gargaarayo ee ciddii ka hor timaada diinta islaamka ee kafarada iyo gaalada lagaga celinayo iyo alkitaabu alhaadi kitaabkan dadka hanuuninaya ee xaq iyo baadilka waxa weeyaan u kala saaraya ee u kala caddaynaya diinta islaamku dumarka inay wax bartaan iyo in wax la baro iyadoo guud ahaan cilmiga sidaa u dhiiri gelisay ayaa haddana si gaara diinta islaamka ay uga hadashay dumarka xorta ah inta la ay dhaaftay ayaa xataa kuwa addoomaha ah in wax la baro diinta islaamku ay dhiiri gelisay waktigii addoomuhu ay jireen saa ogeed ba bukhaari wuxuu u baabaystay saxiixiisa fii kitaab alcilm baabu tacliimi arajul amatahu wa ahlah baabka ninku inuu wax baro xaaskiisa iyo addoontiisa dabeetana waxa uu soo arooriyey xadiidka uu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam halaahatun lahum ajraan saddex qof laba ajar bay leeyihin saddexda waxaa ka mida rajulun kanat cindahu ama faaddabaha faaxsana taadiibaha wa callamaha faaxsana tacliimaha nin addoon lahaa oo addoontiisaasi edbiyey si fiican akhlaaqda wanaagsan baray oo kadalika cilmiga baray intaa kadib xoreeyey oo dabeetana guursaday falahu ajraan bu ihi rasuul sal alla alay wasalam haddii addoontii taasi ay tahay gabadhii xor tahayd maxaad umalaynaysa waa min baabil awlaa iyada ayaa ka mudan in waxbaristeeda ajar laga helo maadaama nusuustaa faraha badanee cilmiga dhiiri gelinaysa ay jirto ayaa dumarkii saxaabiyaadku ridwaan ullaahi calayhim arrinta noocaasiya ay qaateen oo arrintaasi raad ay kaga tagtay sida raggu ay masaajka rasuulka u yimaadaan oo cilmi iyo cibaadaba ay ugu yimaadaan ayaa dumarkii saxaabiyaadkuna ay ugu iman jireen waxaad arkaysaa in fara badan axaadiista aad ku arkaysaa dumar rasuulka fatwo weydiinaya oo intay u yimaadaan masaa'il weydiinaya ina allaha laa yastaxii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo iyagoo araar ka dhiganaya oo hordhac uga dhigaya su-aashooda hadallada noocaas oo kale ah tusaalayaal badan ayaad arki kartaa kadalika dumarku rasuulka sala allah alay wasalam ayay u ashkatoodeen iyagoo rasuulka ka doonaya wakti iyaga u gaara oo ka ragga uu siiyey ka duwan inuu iyaga u gaar yeelo wuxuu leeyahy abu saciid qaalat الnisaءu lلnabiyi sal ly wasalam galabana calayka الrijaal faاjcal lana ywma min nafsik fawacadahuna ywma laqiyahuna fiih rawahu lbukhaari dumarkii ba rasuulka waxay ku idhaahdeen rasuulki ilahu raggii baa naga kaa badsaday maalin gaara annagana noo yeel maalintaasi oo aad annagana nawaaniso o aad aada waxna barto maalin gaaruu rasuulku iyagana uu u ballan qaaday oo rasuulku sal alla alay wasalam si gaara waxa weeyaan uu u waaniyey caaisha radia allahu canhaa waxay tihi nicma nisaau nisaau lansaar lam yamnachuhuna alxayaa min an yatafaqahna fi ddiin rawahu lbukhaari wa muslim dumar waxaa u wanaagsanaa dumarkii ansaarta maxay caaisha dumarka ansaarta ku ammaanaysaa khajilaadu umay diidin inay diinta ilaahay fahmaan macnaa xishood iyo khajilaadi kamay hor istaagi jirin masaa-isha cilmiga ee diiniga inay weydiiyaan rasuulka sala allahu alayh wasalam saa awgeed maadaama su-aashooda ay fara badnayd ayaa waxay noqdeen kuwo cilmiga uga badsaday dadkii kale waxyaabaha tusinaya dumarka saxaabiyaadku sida cilmiga ay ugu dadaaleen waxaynu ogsoonnahay axaadiistan rasuulka aynu akriyayno ciddayna soo gaadhsiisay ee markii u horreysay rasuulka ka maqashay ee rasuulka ka dhaxashay waxay ahan saxaabada ma raggoo qura rasuulka axaadiisa ka wariyey abadan bal saxaabiyaadkuna rasuulka sal alla alay wasalam axaadiista waa ka warin jireen axaadiista aad u fara badan bay ka wariyeen gaar ahaan umahaatu lmu'miniin zawjaatu nabiyi sala allahu alay wasalam sida awgeed imaamu axmed wuxuu leeyahy kitaabka waa la yidhaha almusnad waa kitaab axaadiis aada u fara badan uu ku ururiyey juska u dambeeya ama mujalladka u dambeeya kitaabkiisa waxa uu ku ururiyey axaadiista dumarku ay rasuulka sal lla alay wasalam ay ka soo wariyeen axaadiistaasi haddii la garab dhigo axaadiista raggu ay soo wariyeene kitaabkaa ku qoran waxay gaadhaysaa sudus maa xawaahu lmusnad min alaxaadiid lix meelood oo meel ayaa dumarku ay soo wariyeen inta kale ragga ayaa soo wariyey waxaynu markaa odhan karnaa marka la eego tirada guud ee musnad imaamu axmed axaadiistiisu ay ka kooban tahay toddoba kun oo xadiid ayay dumarku ku leeyihiin oo rasuulka sala allahu alay wasalam ay ka soo wariyeen caaisha radia allahu canha axaadiidta rasuulka ay ka warisay waxay gaadhay laba kun laba boqol iyo toban umu salama saddex boqol iyo toddobaatan iyo sideed xadiid ayaa rasuulka sal alay waslam ay ka soo warisay bal caaisho tusaale aynu usoo qaadano heerka cilmiga ay ka gaadhay dumarka gaar ahaan dumarkeenna yaani niyad jab ku dhicin aanayso dhan weligiinba ragga ma gaadhi kartaan xagga cilmiga bal waxaa dhacday waktigaa saxaabada ilaa waktigii aimada waktigii sheikhlislaam ibnu taymiya oo kale in culimada waaweyn aad ku arkayso taariikhdooda markaad akrido in qaarkood shuyuukhdooda iyo macalimiintooda dumar fara badan ay ku jiraan oo dumar cilmiga ay ka qaateen wuxuu leeyahy zuhri oo taabici ahaa law jumica cilmu caaisha ilaa cilmi jamiici aswaaji nabiy wa jamiici الnisa kana cilmu caaisha aktar haddii cilmiga caaisha iyo waxa weeyaan cilmiga nacam ay rasuulka sala allahu alay wasalam ka weelaysay la garab dhigo cilmiga dumarkii kale ee xaasaska rasuulka ahaa iyo kuwii kaleba rasuulka ay sal allahu alay wasalam ka qaateen haddii la garab dhigo ka caaisha ayaa ka fara badanaya raggii saxaabada ayaa cilmiga caaisha u baahday abu muusa alashcari wuxuu lahaa ma ashkala calayna asxaaba rasuuli illahi xadiidun qad fasa'alnaa caaisha canhu ilaa wajadnaa cindaha minhu cilma xadiid kasta oo aanu fahmi weyno oo caaisho aanu weydiino caaisha iyadoo cilmigiisa hayso ayaanu heli jirin macnaa waa nooga jawaabi jirtay caaisha radia allahu canha marka caaisha radia allahu canha iyo umahaatu lmuuminiin saxaabada raggii raggii saxaabiya saxaabada ahaa ayaa hor fadhiisan jira oo jilbaha hor laaban jiray iyagoo cilmiga ka qaadanaya marka dumarka muslimaadka ee maanta sidii buu cilmigu faral ugu yihi oo talabu lcilm wixii weliba fardulcayn kugu ah inaad barataa waa waajibku saaran weeye gabadha muslimadda ayna cilmiga haddii ay barato waxa ay ku hagaajinaysaa guri nafteeda gurigeeda carruurteeda jaarkeeda ummadda waxa weeyaan inta kale marka walaalayaal ha lagu dadaalo cilmiga barashadiisa oo wakti ha la siiyo dhinac waa cibaadu ka yihi dhinacna khayrkiiyo wanaaggiibaad ayaad waxa weeyaan ku kala garanaysaa wixii jannada lagu gelay wixii naarta lagu gelayay dhinac darajo ilaahay kuugu yeelaya iyo sharaf adduunyada intaad joogtid iyo qiyaamo markuu dhaco ilaahay lagu horgeeyaba marka ilaahay subxaana watacaala diinteenna aynu kaga baqano xil aynu iska saaro oo barashadeeda ha loo soo jeesto waa waajibi nasaaran sharafteenna ayaana ku jirta qof walowna diinta rabbi subxaana watacaala inta aad ka garanayso aad ka fahamtay ha ku bakaylin ee dadka ku adigu ku camalfal dadka kalena gaadhsi adigoo gurigaaga ka bilaabaya jaarkaaga ku xigsiinaya ummadda guud ahaan ku xigsiinaya oo gabadhu markay muxaadaro imanayso waa inay isku daydo inay dumar kala soo kaxayso ajarkay iyagu ka helaan mid leeg bay iyaduna ka helayso haddii waxa weeyaan iyadu ay dhimato khayrkii ay tustay intay ku camal falayaan ajarkii waa u socdaa waa camal jaariya oo socdo weeye markaad darsi imanayso ku soo xig dumarka kale oo waxa weeyaan khayrkiiyo wanaagga inay ka soo qayb galaan ku dhiiri geli dumarka muslimaadka ee walaalahaaya wanaagga far oo xumaanta ka reeb wanaagga in la isfaro xumaanta la yska reebaa ma aha waajib ragga u yaallo oo qura ee rag iyo dumarba waa waajib ilaahay dadka muslimiinta uu saaray ilaahay subxaana watacaala khayrkii wanaagga hayna waafajiyo dembigeenana ha dhaafo wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina moxamed wala alih wasaxbih wasalama tasliima katiira